bismillaahi raxmaani raxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo rediyo jawar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dhismaha madaxweynaha hirshabeelle iyo mas-uuliyiin kale oo masjidka madaxtooyada salaada ciidda kula ogay boqolaal shacab ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud oo boqolaal ka mid ah ciidamada qaranka iyo dadka shacabka kula ciiday deegaanka gandarshe ee gobolka shabeellaha hoose degmada balcad oo maanta si weyn looga ciiday gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho oo salaad kula dukaday maslaxa degmada daarusalaam ciidamada dowladda oo la wareegay gacan ku haynta baraawe
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo rediyo jawar eedinaha ay kuwada ugu door karoon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkiiyo faahfaahsan iid wanaagsan waa habeenimo jimcaha sabtana ay soo galayso taariikhdana ay ku beegan tahay labaatanka bis saddexaad sanadka laba kun lix iyo labaatan warka waxaa idiin akrinaya anigoo caleyka farsamadu waa axmed shariif dhismaha madaxweynaha hirshabeelle iyo mas-uuliyiin kale ayaa masjidka madaxtooyada salaada ciidda kula oogay boqolaal shacab ah abuukaryaare ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya gudoomiyaha baarlamaanka dowladda hirshabeelle mudan cabdixakiin luqmaan xaaji maxamed gudoomiye ku-xigeenka labaad mahad xasan cusmaan ayaa maanta salaada ciidulfitriga waxa ay masjidka madaxtooyadu kula oogeen boqolaal shacab ah waxaa sidoo kale inta qayb ka ahaa mas-uuliyiinta maamulka degmada iyo gobolka iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda hirshabeelle markii salaada la tukaday kadib mas-uuliyiinta ayaa shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka muslimiinta ahba waxa ay u direen hambalyo ku aadan munaasabadan ciidulfitriga iyagoo markaasi alla uga baryayey inuu ka aqbalo soonkii iyo salaadihii iyo acmaashii wanaagsaneed ee bishii ramadaan inuu kasoo baxnay waxay markaasi sidoo kale intay shacabka reer hirshabeelle ay u rajeeyeen sanadkani kiisa xiga bashbash iyo barwaaqo iyo hirshabeelle oo horumarsan waxaan leeyahay ciidan ciiddeeda ilaa nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo isjeceel walaaltinimo waxaan leeyahay anigoo ku hadlaayo magaca shacabka reer jawhar golaha deegaanka dhammaan waxaan leeyahay ciidda fadligeeda cafi iyo masaamax cid kasto ee dembi iga gashi waxaan leeyahay cafis waaye alxamdulilaah annagoo caafimaad qabno oo soonka noogu soo dhammaaday waxaan rajaynaynaa dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr soonkaas soonkiisa ilaahi nagu gaarsiiyo nabad iyo barwaaqo iyo bashbash ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu waddankeena nabadda nooga dhigo waxaan leeyahay dhammaan ummadda reer jawhar ummadda soomaaliyeed kulli meel walbo aad joogtaanba hambaliyaa idin leeca ciid mubaarak kullu caamu antum bikhayr taqaballah minka mina wa minkum saalix alacmaal ilaahayna ka aqbalo subxaana wa tacaala ciidan ciidulfitri in sha allahu ilaahay subxaana wa tacaala hanaga aqbalo soonkeenni iyo sakadii iyo salaatuleylkii iyo qur'aankii iyo wixii o ilaah naga aqbalo ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan hambalyo hambalyo ayaan leeyahay ilaahay naga aqbalo acmaashii aan soo samaynay intaan ku guda jirnay bishii ramalaan ee barakaysan ilaahay anaga aqbalo taqabal allahu mina wa minkum ciidul mubaarak calayna wa calaykum dhammaan ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed guud ahaan ummadda hirshabeelle waxaan leeyahay ciid mubaarak calayna wa calaykum waxaan rabaa inaan u hambaliyayo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer hirshabeelle in ilaahay uu ka aqbalo cibaadadii muddadii soddonka maalmood ee ay soo wadeen ilaahay ku waajibiyey alxamdu lilaah sidaas darteed marka inaan idhaahdo hambalyo ciid wanaagsan ciida ciiddeeda kale ilaahay hanugu geersiiyo bashbash iyo barwaaqa caafimaad bismi illahi raxmaan raxiim ciid wanaagsan ciid mubaarak waxaan leeyahay shacabweynaha heer shabeelle shacabka soomaaliyeed ciid mubaarak ciidan ciiddeeda insha allah alla nagu geersiiyo bashbash iyo barwaaqo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu naga dulqaado abaaraha quluubteena isku soo dumo ciid mubaarak ayaan idin leeyahay ummadda soomaaliyeed gebi ahaanba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa boqolaal shacab ah iyo ciidamada qaranka kula ciiday deegaanka gandarshe ee gobolka shabeellaha hoose abshir cabdulaahi ayaa warkaasi faahfaahinaya
halkan oo ah deegaanka gandarshe ee gobolka shabeellaha hoose oo bilo ka hor laga saaray al-shabaab waxaa maantay wakhti dheer kula qaatay ciidamada furmaha jooga madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxmuud madaxweynaha oo saakayba xilli hore soo gaaray halkan ayaa waxa uu ciidamada kala duwan ee halkan jooga uu kula tukaday salaadii ciidda
الله أكبر الله أكبر
madaxweynaha ayaa ciidamada la qaybsaday farxadda maalinta koowaad ee ciidulfidri waxaana uu ugu madaxabeynayey saraakiisha dableeda iyo sidoo kale ciidamada kala duwan ee dowladda ee halkan jooga munaasabadda ciidda madaxweynaha ayaa waxa uu munaasabadda ciidda kadib uu fadhi la yeeshay saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee halkan jooga al-shabaabna ka saaray waxa uu ka xog wareystay sida deegaanka markii la xoreeyey hadda farqiga u dhexeeya dadaalada ay wadaan iyo sidoo kale amniga deegaanka qaabka ay u sugayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxmuud ayaa kormeerka uu ku yimid sidoo kalena maalintan farxadeed ee ciidda in halkani uu kula qaato ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaa ku helinayey talisyada laamaha amniga dowladda federaalka soomaaliya sida taliyaha ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mahad maxamed salaad taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed asad cismaan cabdilaahi xildhibaano wasiiro iyo sidoo kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee dalka kadib kulamada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya talisyada ciidamada nabad sugidda booliiska wasiirada ka tirsan xukuumadda iyo sidoo kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee dalka ay la qaateen ciidanka halkan jooga ayaa waxaa goobtay ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ayaa waxa uu ka sheekeeyey deegaankan waxaana uu tilmaamay in wakhti dheer uu ugu dambeeyey madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in xilligii deegaankan ugu dambeeyey uu ahaa mid dhisan nabad ah sidoo kalena shacabka ay ahaayeen kuwo nabaddiisa wakhti dheer ka shaqaynayey waxa uu tilmaamay in wakhti dheer markii halkan maanta u yimid uu dareemay caloolxumo sidoo kalena waxa uu tilmaamay in deegaanka guud ahaan uu baaba'ay arrintaana ay sababtay dagaaladii halkan ka dhacay iyo sidoo kale al-shabaabkii halkan haystay in dadka inta badan dhibaatooyin ay u geysteen ayna gaarsiiyaan in deegaanka ay ka qaxaan madaxweynaha ayaa dadka waxa uu ugu baaqay in deegaankooda ay ku soo laabtaan isagoo sheegay in deegaanka nabad u yahay ciidamada amnigana ay gacanta ku hayaan meeshaan inaan maanta aan salaadii ciidda ku wada dukanno isugu nimaado ayadana waa arrin ilaahay looga mahad celiyo guusha uu maxaanku idhahdaay na siiyey noona suurtogeliyey inaan meeshaan nimaado maanta salaadii ciidulfitriga aan ku wada dukanno magaaladan mar hore hore hore yaa iigu dambayso soo maray magaalo camiran dad aada iyo aada u qurux badan oo fiican ay degan yihiin nolol iyo xarakaad iyo dhaqdhaqaaq oo ka jiray ahayd maanta runtii markaan diyaarada soo saarnaan soo degaynay oo kor magaalada fiiriyay aada uga xumaaday sida magaalada ay u baaba'day sida dadkeedii u guuray oo geediheedii ay maxaa uga soo guryaheedii ay geedaha uga soo dhex baxeen waxaas oo dhan dadku waa dadkii dalku waa dalkoodii degaankoodii waaye waxa dadkii magaaladan deganaay ay uga huureen uga haajireen waxay aaday ammaan la-aan ammaan la-aan iyo ku takrifal iyo ku joorfal ay maxaan ku raha nimankaa khawaarijta ah ay halkaan ka sameeyeen oo ayagoon waxba dhowreynin ay dadkii sidaa daraaddeed magaalada uga tageen maanta alxamdulilaah ilaahay mahaddi in magaalada ay madax bannaan tahay wax walba waxay ka dambeeyaan ammaan qofku hadduu ammaan helo oo cawado gurigiis asoo baahan xataa u dhex sexdo laakiin aanay cabsi ku jirin amaa irid lagaaga soo dhacaa amaa lagu yimaada amaa madfac soo wiifay oo kugu soo dhacaa waxaasoo dhan haddaanay ku jirin xataa baahidiisu waayo laakiin marka uu cabsanaayo wax kasta oo fiican oo mac uu haysto uu cuno haddii goormaa laguu soo geli doonaa goormaa lagu qabsan doonaa goormaa madfac kugu soo dhici doonaa goormaa goormaa goormaa hadduu ku jiro noloshu waa dhib badnaanaysaa macno iyo maxaa dhadhanna ma yeelanayso marka dambe wixiisu haysta inta gacnaha ku qaatay inuu cararo uu meesha ka tago ayuu ku khasbanaanayaa asigoo aan rabin oo gurigiisa gadaal usoo fiirinayo ayuu qofka meeshii ka tegaa meel walba gurigaaga hoyga adiga aada leedahay ee aada ku dhalatay ee aada ku dhaqantay ee aada ka dhaxashay waalidkaa wax ka macno badan ama ka qurux badan malaha meel kastaa kuugu yaalle sidaas daraaddeed dadka reer gandarshe waxaan sugaynaa ilaahay idankiis inay soo noqdaan magaaladoodii dib u camiraan oo ay dib u dhistaan guryahoodii oo ay degaan dowladduna adeegyadii dadkaas ay lahayd in la keeno ayaa iyadana yaan yaan faraynaa haddii ala yidhaha xukuumadda adeegyadaasi hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad in maxaanku ihahda iyo wixii kaloo bulshadaan u baahantay dowladduna ay awooddo markaa dowladdeedna awoodeeda weli waa iska yartahay laakiin wax badanoo la awoodo oo degaankaana ka maqan ayaa jira sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu hambalyo u diray ciidamada xoogga ee halkan ka saaray al-shabaab isagoo sidoo kale guud ahaan hambalyo u diray ciidamada kala duwan ee dowladda ee furimaha dagaalka al-shabaab kula hor fadhiya ciidamada qalabka sida ee meeshaan jooga ee saacaddaan aan inta joogna aan dukanaynaa duurka jira ee ama fardi fardi u dukanaya ama maxaanku rahdaa koox koox yar u dukanaya ee meelahaas fogfog jira hambalyana waa u diraynaa waa hambalyaynaynaa waa bogaadinaynaa intaan u gaari karnan u tegi karnan waa u tegaynaa inta kalena sidoo kale waxaad wakiil ka tihiin ciidanka qalabka sida ee dalka jooga ee meesha aan joogno meel kumanaan kilomitr u jirta jooga ee sidaanoo kale maalin ciid ah qoraxda taagan ee maxaanku yidhahdaa ilaalada ku jira oon ciidaynin oon ilmihiisii la joogin oo maxaaha degaankiisii iyo gurigiisii aan joogin kun kilomitr iyo ka badan u jira ama laba kun oo kilomitr u jira ama maxaa buuraleyda calmiskaad meesha laleeyahay oo maxaanku idhahdaa xeebta dhinacaad ha joogo ama maxaanku idhahdaa dhinaca kale raas gambooni raas casayr ha joogo ama xuduudka dhinaca kale ha joogo inta u dhexaysoo dhan ciidanka qalabka sidaa jooga meel ay ku badan yihiin iyo meel ay ku yar yihiinba meel ay deganaanshiye ka jirta iyo meel colaad joogta a ka jirto cadowga ay ishaysteen intaba dhammaan waxaan u diraynaa ciid mubaaragaan leenahay taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaalaan leenahay kula caamin wa antum bikhayr waxaan leenahay dadka soomaaliyeed dhammaanna sidoo kale aan leenahay maanta sida aan hore ugu dardaaranay laba waxyaabood oo muhiimaha jira xilli adag aan ku jirnaa oo abaare ay jirto in laysku naxariisto laysu gargaaro waa qodob aad iyo aad muhiim u ah maanta irxamuu man fi lardi yarxamukum man fi samaa marka inaan isgargaarno iskaalmaysanno aad iyo aaday muhiim u tahay shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dal iyo dibadba walaalahooda duruufuhu ay haystaan ha gargaareen degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa maanta si weyn looga eeday sida warkaasi uu noogu soo diray socdaal
degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe iyo guud ahaanba giiga soomaaliyeed maanta waxaa si wada jir ah lagu wada ciiday munaasabadda ciidulfidriga degmada balcad waxay ka mid tahay meelaha sida weyn lagu dareemay dabaaldega munaasabadda ciidulfidriga haddaba waxaan markaasi eegi doonaa sida loogu ciiday degmada balcad anigoo dhexgeli doono markaasi bulshadeynta ku nool degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaan wax ka weydiin doonaa dareenkooda ku aadan sida markaasi wadajirka ah ee loogu ciiday maanta maalinta koowaad ee munaasabadda ciidulfidriga alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina wanabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin wabacd taqabal allah ومنا ومنكم صالح الأعمال عيدكم مبارك الحمد لله وتنين سبحانه وتعالى ما تتكلم الله يبشر بركاتنا في رمضان كاها لعافماده إنه سوء مرسي الله ما أنت أنا كل حب يمسك درسي إلهي سبحانه وتعالى وما تعلمنا إلهي وحكبرنا إنه عماشنا إنه إنه وضع أقبال الأمان سوق إلهي وحكبرنا صلاتي أن تكوني أعماشي وأنا أتمنى عن صلي dhammaan inuu ilaahay naga aqbalo maanta waa maalin weyn ah waa maalm waa maalmihii ka mid ah maalin ka mid ah maalmaha ay muslimiinta aadka u faraxsan yihiin waa ciidulfidri waa maalin uu muslimka arkaayo intuu soo soomay farxaddeeda farxaddana lama soo koobi kara kabalcad ahaanna waxaa loogu dabaaldegay si heer sara ah waa ciid cajiib ah ay dadka o dhan iswadaraacsan yihiin waxaan alla ka baranaynaa in muslimiinta ay iswadaraacaan meel walba ay joogaan sidaan isi ka qurux badan in muslimiinta quluubtooda oo alla mideeyo in dalkeena soomaaliya ilaahay subxaana watacaala oo nabad inoogu dhigo in madaxdeeda quluubteena ilaahay quluubtooda ilaahay isku soo dumiyo sida midaan waxaan u mahad celinaynaa maamulka degmada balcad oo sabab waa amniga degmada sabab waa in degmada sidaan quruxda badan meel walba ka mid ah loogu celiyo waxaan dhammaan muslimiinta leeyahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan muslimiinta ciid mubaarak
asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhammaan muslimiinta gaar ahaan degmada balcad waxaan leeyahay ciid wanaagsan ku laamo antum bikhayr meel walba dunida ka joogtaan waxaan leeyahay sacadkiida ilaah naga aqbalo shankan bishaan barakaysan ee ramadaan aan soo soonnay iyo salaadeena iyo acmaasheena waxaan leeyahay facadkumiida ciid wanaagsan waxaa jira degmada balcad waxaa ku faracna maalin ciid maalin ciid wanaagsan ciid mubaarak waa waa faraxsannahay farxaddeena lama qayaasi karo waa dareenkii ma la qayaasi karo waa magaalada waa jawi degan seef waaye wax dhibaata ma jirto waa iska waa iska ciidina damaashaad waaye qof kulli waa faraxsannahay maalin yowm alfarax waaye halkaan markaas islaami والله وعاد سلامة يا قدومية دقمة البلعد وعاد سلامة يا حالتي يا سلامة يا والدين دي سوى كلا ومد الصوماليات مركز في قضافة عالم كيف جوا محالية عيد مبارك كل عام وأنتم بالخير عيد أنا عيد ذيك الأنت إلهي بش بشي برواقي عافمات تام إلهي نسكاك إن شاء الله إذا إذا سوى مني بش بركات من رمضان إلهي أنا أقبله والله عيدان عيدي ورا فرق دار ولا دحايو وصا دغمدي oo amri ah gudoomiyeen degmada balcad qaasin muun qaasin oo naga dhigay een amni isdhexgalka bulshada oo socdo waxaan leeyahay gudoomiyaha mahadsan tahay ummad Soomaaliyeed maxaa leeyahay ciid mubaarak assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdi salaam kadib ciid mubaarak kullu caam wa antum biqayr taqabbal allah minna wa minkum saalih al a'mal waxaa halkaana ugu hambalyanayaa ummadda muslimiinta dalkii dib meesha joogaan waxaa leeyahay maanta ciidul fitriga maasha allah degmada balcdaa joognaa sharaf iyo karaamo farxadda lama soo koobi karo waa ciidaysoonaa dhammaan dalkii dib daxaan meesha joogna waxaan leeyahay ciidan ciideeda ilaahay nabad ha nagu gaarsiiyo sababkana allah naga aqbalo qof walba muslimna waxaa halkaan ugu hambalaynayaa ciidan inay si farxad loogu dhacday oo degmada laaga eedaystay halkaasaan idin islaamaa sidoo kale waxaa qaas u islaamaya saamirbaankeyga khaaska ah saadar aadan cusmaan oo ku magac dheer saadar socdaal halkaasaa kaa salaamataley والله أنت أنت فرحتنا ما درينكي من سكوي كرو خاصة وحاك فرحتنا إن إن أصحابتي قربوا تاين أو العيدة فأنا فرحتنا إن شاء الله عيد الفطر والله عيدا عيدي ورا عيد وانت إن صور استاين نادي بلعت كنا صوال كنا صوال مغل إن شاء الله والله halkaan waxaa hambalyo ciid oo diraya dhammaan ummadda muslimiinta oo dhan oo qaasatan ku nool degmada balcad anoo ah saciid maali boolow kal iyo laawa ad leeyahay meel walbaa joogtaan kulla caam antum bilkhayr maanta oo ciidul fitr lagu soo aaday ad leeyahay meel walbaa joogtaan t v aa ku dirno saadiq socdaal walaalkayga kal iyo laawa ad leeyahay ciid wanaagsan meel walbaa joogtiin farxad ku iida والله درينك لما سو كو كرو انما عاد ما فرحدي لو لو فرحدا لو جبارتي معلم جمعه عيد نو سو ادي قدبي ادي كرنو الحمد لله ما ادري الله سبحانه عاد الله هاي اصحابتيدا مثل انت تقانو waxaa leeyahay soo dhawaada kul aam wa antum bil qar eid wanaagsan salaamu alaykum awalan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaat dhamaan inta muslimka oo eid wanaagsan eid wanaagsan kul aam wa antum bil qar nolaa horto ciidan horto ciid noo wanaagsan ma bilaabo soo barwaaqada bilicda balcad inaba caadi maa soo lawada ciido kale quruxdeeda dhalinyarta joogta ooshidan maasha allah waa ka walaa ciidan waxaa farq udhexeeyo kale jadwalko kale hadaa maanta la fiiriyo kale ciidaha kale ciidkan way ka duwan tahay gudoomiyaha gobolka banaadir ahmed duq magaalada muqdisho ayaa salaada ciidda kula oogay maslaxa degmada daarusalaam cabdicasiis ibraahim ayaa muqdisho kasoo diray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duq magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen mungaab oo weylinayay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maxamed axmed diiri yabo ayaa maanta salaada ciidda waxa ay la dukadeen shacabka ku dhaqan daarasalaam waxaana salaada ciidda lagu dukaday masallaha degmada daarasalaam ee magaalada muqdisho
allahu akbar allahu akbar
kumanaan kala duwan oo qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ah ayaa ka qayb galay salaada ciidda ee lagu dukaday masallaha daarasalaam ee magaalada muqdisho waxaana ka qayb galay salaada ciidda markii ugu horreysay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen mungaab oo uu la socday gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maxamed axmed diiriye salaada ciidda kadib waxaa dadkii ku dukaday masallaha degmada daarasalaam ee magaalada muqdisho la hadlay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen mungaab
magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya oo maanta aan halkan ku wada ciidayno waxaad aragtaan sida nabadgelyada wanaagsan ee ka jirto ayaa waxaa u ah furaha horumarka caasimadda ka socdo nabadgelyadaas inaan wada ilaashanno ciidamadeenna nabadgelyada ee habeen iyo maalin u taagan sugidda amnigana waan bogaadihaynaa hambalyo gaar ah na waan u dirayaa halkan iyo bogaadin shaqada wacan oo ay u hayaan qaranka soomaaliyeed guud ahaan guud ahaan amniga caasimadda shacabka caasimaddana waxaan ugu baaqayaa inay har iyo habeenba ay garab istaagaan ciidamadana nabadgelyada maxaa yeelay amniga asagaa ah furaha nolosha horumarkaan caasimadda ka jiro inaan maanta halkaan iskugu soo baxno kumanaan kun degmada daarisalaam oo halkaan aan ku wada ciidno oo ku wada faraxno waxaa u tiir ah nabadgelyada nabadgelyadaasna iyadana waxaa u tiir ah yacni dawladnimada ayaa idna asaas u ah dawladnimada soomaaliya oo maraaxil kala duwan soo martay laakiin maanta ay marayso marxaladdii ugu wanaagsaneed oo dalkeenna si guud oo horumar ku tallaabsaday dhinac kasta leh dhinaca horumarka dib u dhiska dalka haddii ilaahay kuu roon yahay dhinaca nabadgelyada dhinaca waxbarashada dhinaca caafimaadka maxaan ku dhihi lahay dhammaan waddanka horumar wanaagsan buu ku tallaabsaday qaar ka mid ah shacabka ka qayb galay munaasabadda ciidda islamarkaana ku dukaday masallaha degmada daarsalaam ee magaalada muqdisho ayagoona u hambaliyeeyey dadka soomaaliyeed islamarkaana farxadda la wadaagay eheladooda kulacamaanta bakeer meel walba aad joogtiin waxaa ka soo iibeystay suuqa xoolaha marka soomaaliya o dhan waxaa ugu hambalyaynaya maalinta koowaad ee idul adaxaaha marka waxaa leeyahay insha allahu tacala alis cafiyo insha allahu tacaala qof walba qof walaalkiisa caawiyo dadka tabaalaysan as caawiyaanaa leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan ummadda muslimiinta ah ummadda gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak iyo dhammaan inta ku wada tukatay masallaha daarusalaam gaar ahaan bahda university baa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan kusoo ciiday xaafadda daarusalaam xaafadaha xaafad ka mid ah kusoo ciiday ciid mubaarak kul caam wa antum bikhayr oo si fiican wanaagsan loogu ciidayo musallahan aad la soo xaadiray waxaan kasoo ciiday xaafadaha xaafad ka mid ah kasoo ciiday ciid wanaagsan dhammaan ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed meel kasta ay joogaan runtii aad ugu faraxsanahay maanta oo maalinta koowaad ee ciidulfidriga ah in si nabad ah runtii guud ahaanba dalka in looga wada ciido bishii barakaysneed ee ramadaan ay si nabad ah inoogu soo dhammaatay dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta oo ay joogaan ma kala reebaya madax iyo shacabba dhammaantoodba waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidamada dowladda ayaa la wareegay gacan ku-haynta degmada baraawe daahir abshir xasan ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya wararka iminka naga soo gaaraya magaalada barcwe ee caasimadda maamulka koonfur galbeed ayaa waxay sheegayeen ciidamada dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan kuwa xaramcad ee ka tirsan booliiska soomaaliya ay si buuxda oola wareegeen gacan ku-haynta magaalada barcwe ee caasimadda maamulka koonfur galbeed la wareegista ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ay la wareegeen magaalada baraawe ayaa imaanaysaa kadib markii ciidanka maamulka koonfur galbeed ay halkaasi guud ahaanba iskaga baxeen fariisimihii ay ku lahaayeen gudaha magaalada baraawe ciidamada dowladda ayaana haatan waxa ay la wareegeen dhammaanba fariisimihii iyo goobihii ay ka fiidkaceen ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo weliba saldhigyada ammaanka iyo sidoo kale waddooyinka waaweyn ee magaalada baraawe xogaha ayaa intaasi ku daraya in ammaanka guud ee magaalada iyo xaaladdu iminka ay tahay mid aad u degan inkastoo dadka deegaanka ay si weyn kaga shaki qabaan isbeddelkan iminka ka dhacay magaalada baraawe iyadoo ciidamada dowladduna ay si buuxda oola wareegeen magaalada dadka deegaanka ayaa qaarkood waxay muujinayaan rajo ku aadan in ay hagaagto amniga halka kuwo kalena ay muujinayaan walaac ku saabsan waxaa xigi kara maadaama ciidankii maamulka koonfur galbeed ay guud ahaanba halkaasi iskaga baxeen ilaa iyo haatan ma jirto wax warar ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya iyo maalka koonfur galbeed oo ku aadan in ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ay guud ahaanba gacanta ku dhigeen magaalada baraawe iyo sidoo kale nawaaxigeeda warkii habeenimo aad dhegaystayaal kala socoteen rediyo jawhar waa nagaynta